shirka halkaa ka socdo inkastoo uu yahay shir soomaaliyeed dad soomaaliyeed soo abaabulaya lakin waxaan aragnaha inuusan ahayn shir dastuurka waafaqsan inuusan ahayn shir maaragtay maaragtay ka turjumaya dastuurka iyo qaabkii dowlad goboleed loo dhisi lahaa inuusan ahayn aan aad iyo aad u aaminsannahay dowladduna waa caddaysay mawqifkeeda waxay yidhaahdeen haddaanan sida dastuurka u qabaan lagu soo dabaalin annaga wixii natiijo oo kasoo baxa wax aan shuqul ku leenahay waxaan aqoonsan doonaa haba yaraatee ma aha ayay dowladda tiri oo taas mawqifkanaga annaga dhinacaas ku aadan waa cadyahay lakin de dhinaca kale waxaan rabnaa in la isfahmo dowladduna wadahadal aad u tiro badan bay meeshaas intaas ka gashay dibad iyo gudaba ah haddana wadahadal iyo dadaal weyn ayay dowladdu wadaa isfahamkuna hadda intii hore inuu ka dhow yahay ayaan aad iyo aad u aaminsanahay